munaasabad lagu soo xirayay sana dugsiyeedka koowaad macadka qurduba faraciisa magaalada jamame ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ka dhacday magaalada jamame taas oo ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiin macalimiin waalidiin iyo ardayda munaasabadda waxaa ugu horeyn kelimad ka jeediyey qaar ka mid ah ardayda dhigata macadka qurduba kuwaasoo u mahad celiyey macalimiinta iyo waalidiinta sidoo kalena soo hadal qaaday xaaladaha ka jira caalamka si gaar ah qadiyadda falastiin نشكر لوالدينا الذين كان لهم الفضل في وجودنا وحياتنا بعد الله تعالى وتربيتنا وتعليمنا ومواصلة دراستنا حيث هيئوا لنا كل السبل وحثونا على إنجاز هذا العمل التعليمي وإننا لنحذر دولة القردة والخنازير من تماديها في غيها وبغيها وغضرستها ولتعلم أن ما أخذ بالبطش والإرهاب أو بالمكر والدهاء والعمالة فإن شعوبنا لن تفرض فيها أبدا macalin maxamed cabdi duuba oo ah afayeenka nuqabada jubbada hoose ayaa ka mid ahaa marti sharafta munaasabadda waxaana uu halkaas ka jeediyey kalimad muhiim ah ilaahay baa awalan mahad iska leh inagu soo kulmiyey xafladan qiimaha iyo sharafta leh ilaahay baan u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo allah subxaanahu wa tacaalaa maanta nimcadan aan haysanno iyo amniga aan haysanno ilaahay subxaanahu wa tacaala baa bixiyey laakiin uma waxaa lagu gaaray xarakatu shabaab almujaahidiin iyo ragga u nafuray oo dhiigooda u bixiyey sidoo kale suldaan maslax oo ah suldaanka beesha harte ayaana isaguna goobjoog ahaa maasha allah maantaytu xalfadan aan kasoo qeyb galnay waa xaalfad si wanaagsan loo agaasimay oo aada iyo aada u cajiib ah annagana na farxad gelisay gabdhaha iyo wiilasha maanta aqoontooda aan ujeedno maanta alxamdulilaah waxbarashadooda aada u wanaagsan tayaysan maadaama ay ardaydu usoo dhammaatay sana dugsiyeed imtixaanadana ay soo galeen waxa uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose amaalmarino guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaankii la qaaday mid ka mid ah mas-uuliyiinta tarbiyada iyo tacliinta ayaana ku dhawaaqay magacyada ardayda iyo jawaa-ista ay mutaysteen adaaliba zahra sheekh cabdisalaan oo kaalinta saddexaad ka gashay mustawaha saddexaad kuna guulaysatay jaa-iso qadarkeedu oo u dhan yahay boqol doolar cabdishakuur saalax shuuriye ayaa kaalinta labaad ku jiro jaa-isadiisuna waa kombyuutar oo ugu talagalay maamulka islaamiga wilaayada ardayga koowaad ee kaalinta koowaad ka galay ee mustawaha saddexaad waa maryama ibraahiim maxamed oo ku guulaysatay saddex garaan oo dahaba iyadana insha allahu tacaala halkaan ayaa laga sii doona biidni raxmaan ugu dambeyn sheekh axmed abi yuunis oo ah weliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa munaasabadda loo qabtay ardayda macadka qurduba ee jamaame ka hadlay wuxuuna u mahad celiyey waalidiinta ardayda macalimiinta iyo mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta maanta maalin noo ah maalin farxadeed limaada waa maalin aan maanta ku tartamayno ama bandhigayno waxyaabihii aan baranaynay ee muddadan aan ku jirnay ee soo bandhigayno waa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahaddiis waxa looga mahad celiyo waxaan ugu mahad celinaynaa waalidiinta ardadaan halkan wax ku baranaayeen dhaleen waxaan leenahay jasaakumullahu khayran waxaan u mahad celinaynaa muxaafadada degmada jamaame iyo makaatiibteeda oo ayadana ay ku bixiyeen juhuud fara badan waxbarashadii qurduba ayaa ka mid ah macaayidda islaamiga ah ee ka furan qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah mid ka mid ah farciisa ayaana ku yaala jamaame kaasoo la furay sanad ka hor markii jubbada hoose ee noqotay gobol maamul gaar ah leh